anigoo ah faarax cali shire afballaar ahaa mas-uul horeeto oo puntland muwaadin reer puntland ku nool puntland ayaa waxaan rabaa inaan waxay itustay aragtidaydu inaan maanta war-saxaafeedkan qabto anigoo si kooban uga hadlaaya puntland iyo markii la aasaasay kadib sideed iyo toban sano meesha ay marayso iyo sida ay tahay sidaad la wada socotaaniin puntland waxaa la aasaasay sideed iyo toban sano ka hor waxaa loo aasaasay in lagu helo maamul leh amni kala damayn iyo fulin adeeg bulsho oo buuxa iyo weliba in lagu baadi goobo dowlad soomaaliyeed oo federaal ah xilligaasoo weliba ay maaragtay rajada bulshadu aada u hooseysay waxay ahayd fikir ama hadaf qaaliya oo muqadasa wax badanna waa lagu soo gudbay oo waa lagu soo baraaray hoggaankii markaas jiray dhaqanka iyo kii siyaasadeed kii bulsho iyo intii ka shaqaysay asaaska puntland waxay mudan yihiin ixtiraam waxay mudan yihiin xusuus waxay mudan yihiin in taariikhda baaldahaba lagaga qoro loona duceeyo puntland aasaaskaas kadib amase irahdo aasaaskaas wuxuu ku dhisnaa midnimo iyo wadajir bulsho kaasoo asaas u ahaa dhismihii puntland haddaba sideed iyo toban sano kadib maanta meesha ay joogto puntland su-aasha dadka ka guuxaysa oo maskaxdooda ku jirta dadka oo ayan banaanka soo dhigin oo maaragtay lagu sheekaya waxay tahay sideed iyo toban sano kadib puntland maxaa u qabsoomay puntland maxaa ka khaldamay puntland maxaa ka qabya ah waa su-aalaha ay dadku isweydiinayeen waayo markii puntland la aasaasay sideed toban sano ka hor adduunka adduunkii maaha maanta wax badan baa isbedelay hadafyadii puntland loo aasaasay ahaa in dowlad federaal la dhiso waxbaa laga gaaray guul baa laga gaaray marxaladaha puntland gudaheeda wax badan baa iska bedelay wax badan oo waxaa jira maaratay bulshadu ay aragto isbeddelkaas dhacay waxyaalaha puntland haddii aan ka fiirino gudaheeda iska bedelay oo maantay bulshadu hadal hayso ama ay tahay in maaragtay wax badan laga laga hadlo waxaa ka mid ah midnimadii bulshada reer puntland tii hoggaanka dhaqanka tii siyaasadda intuba way wiiqmeen marka la barbar dhigo xilligii puntland la aasaasay say ahaayeen amnigii iyo adeegii bulshada ma wacna oo mid maaragtay qanaaco badan leh ma ah kalsoonidii iyo himiladii bulshadu kula ka qabtay dowladda hoos ayuu u dhacay oo waa waa waa daciif itijaahii siyaasadeed iyo kii dhaqaale oo maamulka lagu qabay mugdi ayuu galay haddaba waxaa su-aashu tahay sideed iyo toban sano kadib waxa aan qabaa anigu sideed iyo toban sano kadib waxaa la joogaa xilligii su-aalo waaweyn oo masiiri ah bulshada puntland siyaasiyiinta puntland hoggaanka dhaqanka puntland iyo dowladda puntland ba isweydiin lahaayeen xilligan waxaan qabaa inuu yahay puntland inay qiimeyn dhab ah iyo isa saxid dhab ah samayso si haddaba loo wajaho arrintaas oo bulshadu ay arrintaas u wajahdo waa inay heshaa su-aalaha waa inay ka jawaabtaa su-aalo badan oo ah sidee loo helaa ama loo midayn karaa bulshada puntland waa inay isweydiisaa su-aalo ah sidee lagu soo celin karaa kalsoonida puntland oo maalin walba bulshada puntland oo maalin walba aada mooddo inay wiiqmayso oo dadku ay maaragtay rajal-i iyo mugdi aad mooddo inay gelayaan sidee loo taabogelin karaa oo loo xoojin karaa hay-adihii dawliga ahaa iyo kuwii bulshada oo bulshada u adeegayay waxaa kaloo ay tahay in la isweydiiyo war puntlandtii la dhisay siddeed iyo toban sano ka hor ma sideedii baynu ku daynaa mise puntland nooc kala a baynu rabnaa oo puntland sidee a baynu rabnaa maanta oo dadku ay isweydiiyaan su-aashaas waxaa kale oo iyana muhiim ah oo oo oo meesha yaalla waxaa dhisantay dawlad federaal waxaa dhismay stadiyo waxaa dhismay maamullo kale oo aynu xuduud la wadaagno kuwa ay tahay inaynu inagu wax la la qaybsano kuwa aynu tahay inaynu la tartanno puntland xaggee bay joogtaa maanta haddaba tan oo ah su-aalahaas ay tahay in la isweydiiyo masiirka puntland waxa puntland u qabsoomay waxa weeyaan waa talo dhammaan reer puntland u taalla si taa loo wajaho waxaa loo baahan yahay ama wax loo qabto waxaa muhiima in la helo hoggaan dhaqan mid siyaasadeed iyo mid bulsho oo baraarugsan oo ku baraarugsan xaaladda soomaaliya maanta meesha ay marayso xaaladda puntland meesha ay marayso oo hoos loo fiirsho waxaa puntland ka jira oo dadku inay ku baraarugsan yihiin waxaan ku baaqi lahaa anugu oo soo jeedin lahaa in bulshada reer puntland ka doodaan oo dood loo furo oo ay ka doodaan sidii xal waara loo gaari lahaa iyo sidii loo jahayn lahaa loona la saanqaadi lahaa isbedelada dhaqan dhaqaale siyaasadeed ee heer puntland heer federaal heer isteydyada kaleeto iyo mid caalamka ah oo ku wajahan soomaaliya ku wajahan puntland ee ku wajahan maaragtay degaanada waayo fashilka puntland ku yimaadaa ma aha mid la aqbali karo maanta siddeed iyo toban sano kadib waana arrin masiiriyah in laga hadlo saxidda arrintaasina waxay u taallaa oo xilkeedu saaran yahay maantay muwaadiniinta reer puntland iyo jiilka maanta jooga oo reer puntland hadday ahaan lahaayeen siyaasiyiin hadday ahaan lahaayeen dhalinyaro hadday ahaan lahayen urura bulsho hadday ahaan lahayen ganacsato iyo hadday ahaan lahayen hoggaanka dhaqanka iyo hadday ahaan lahayen dowladdaba waxay u taallaa sidii loola saanqaadi lahaa waayo siddeed iyo toban sano majuur baa la gaaray puntland way qaangaartay qaangaarkii laakiin weli ma socod baran oo socod barad xataa weli ma moodo inay gaartay war-saxaafadeedkaygan oo aan runtii aan kusoo koobayo intaas intaas ayuu ku dha ku dhan yahay wuxuuna ku salaysan yahay fikirkaas dadkana ka guuxaya aniguna aan qabo anigoo muddo joogay waddanka sagaal sano sanadkii sagaal ii socdo mas-uul kasoo noqday waddanka waxaa jira oo waddanka ka socda soomaaliya guud ahaan gaar ahaana puntlandna runtii aada ula socday waad mahadsantihiin wasalaamu alaikum waraxmatullahi wabarakatu waa hagaag faaracan shire mas-uul horey puntland ugu shaqeeyay baa tahay xilligana puntland xukuumad baa ka jirta middii adiga aa ka tirsanayd badeshay marka fashilkaas oo hadla qaaday ee adiga kuu muuqda xagee u taabanaya waa ku salaysan yahay inta aan soo sheegay wuu ku jiraa siyaasaddii buu ku jiraa dhaqankii oo aan isku xoreyn buu ku jiraa bulshadii kaleeto oo niyad jab ku jiro buu ku jiraayoo aan aan aan siyaasad lagu hago muuqato dadku ay ku hirtaan ayan jirin waxay ku jirtaa oo ka muuqataa la shaqaynta iyo la saanqaadka dowladda federaalka ah oo tii hore iyo tan hadda dhalaatay labadaba waxa weeyaan marka waxay ku jirtaa oo ka muuqataa dadka soomaaliyeed oo sidyada kaloo abuurmay sidii aanu anagu uga horreynay inaanu uga horreyn lahayn inaanu maanta ka damayno ma aha way ka muuqataa waxaasoo dhan baa muuqda maxaa sababay baa is leedahay
intaasaa sababtay tafaraaruqaa sababay siyaasad itijaah la-aantaa sababtay oo aan yool loo samayn puntland oo aan marna hadlin oo dadkeedu ayan ka si saraaxa uga hadlin waxa ay qabanayaan iyo meeshay u jihaan iyo siyaasadooda ayan ka hadlin oo miiska saarin oo aan lahayn xiwaar ama dood saraaxa ah oo constructive wax lagu dhisi karo oo dowladda ku shaqayn karto ku saanqaadi karto lagu sixi karo oo bulshadu ku higsan karto meel aan marna laha yeelan oo si si si ururana aan u yeelan si saaxa midiana aan u yeelan si maxaan ku rahay siyaasiyanna aan u yeelan baa baa u sababaan qaba farax sidaan la soconno bulshada waxaa matala baarlaman marka waxyaabahan hadda aad ka sheekeynaysa baarlamanka puntland ma muuqato miya
waa waa institution jira weeye dabcan dee wuxuu ka mid yahay cidda ay saameynayso intaasaan ku koobaya su-aalahan